asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan magacaada iyo meesha aad joogtid wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda alfur waa soo dhaweynayaa magacayga cabdilcasiis muxdiin cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada jamaame cabdicasiisow ee, waxaad ka mid tahay ganacsatada magaalada gaar ahaan howlwadeennada ee carwo suhayfa ee, carwo suhayfa waa carwo lagu iibiyo elektroniga noocyadiisa kala duwan iyo dharka iyo agabka kale sida jifyada iyo fadhiyada si guud markii la yidhahda qalabka guryaha dhanka kale markii la eega waxaad samayseen kaalin shidaal ah tii ugu cusbeyd ee magaalada laga hirgeliyay marka maxaa idinku kalafay inaad kaalin shidaal samaysaan
Eh, waxaa nagu kalifay inaan sameyno eh, kaalin shidaal waxaan fiirinay eh, bulshada dadweynaha horta baahida ay u qabaan shidaalka xaggiisa waa wax weyn hadda oo sosocodka baawarada iyo dadweynaha iyo deegaanka wax isdhexmari laha horta shidaalka waa baahida weyn horta aan u sameynay Eh, shidaalka kaalinta awalan horta annaga waxaan sameyn jirnay beeg beeg iyo waxaasaan ka shaqaysan jirnay kadib waxaan fiirinay baawaradii iyo mootooyinkii codsi ama cabasho fara badan markay noo imaadeen in oo cilado fara badan soo noqonayso saas darteedan waxaan u fikirnay inaan sameyno kaalin kaalintaasna maasha allah ilaahi subxaana wa tacaala waa noo fududeeye waana sameynay Eh, haddeertaanna eh, waa aragtaan baahi dadweyne dartiisaan u sameynay Ee, muxuu yahay shidaalkii lagu keeni jiray fuustooyinka ee lagu iibin jiray magaalada ood iibin jirteen ee, oo hore iyo hadda ood hirgeliseen kaalintan maxaa farqi oo u dhexeeya Eh, farqiga u dhexeeyo ee fuustooyinka marka dhinaca fuustada markaan ka hadlo fuusta badanaa waxay leeyihiin koolo qofka walaalkaaga markuu ku imaado motorkan iyo gaarigan ee leen mardhow uu soo gatay uu rabo shidaal inaa uu shubto kan fuustada markaa uu shubto kooluu leeyahay nin asaba tartiibkiisa tabcaan uu ahaa oo baawaradiisa ama matoor hadduu oo mooto u ahaa hadduu gaari ahaa koolo haddii matoorkaas uu gaaro injectionadii ama waxyaalaha qaar oo matoorku birta wareeganayso xilid farsamaa ka imaanaysa koolo ee qaybta fuustada markuu yahay markaan fikirnay waxaan see loo gudbi karaa xal maxaa eh marka waxaan istusnay in eh, degmadeenna aan quruxsino kaalin shidaalna aan sameyno saas darteedaanan u sameynay waa ka Ee, marka kaalintan dhismaheeda goormaa bilowdeen kaalintan dhismaheeda eh, waxaan bilaabay eh, labada kun iyo shan iyo labaatanka bisha afaraad laba iyo tobankeedan bilaabay Eh, kow eh, labada kun shan iyo labaatanka bisha lixaad eh, kowgeedana waa soo gebagabeeyay heed ugu dambeyntii Ee, wax caqabada ah ood kala kulanteen ma jiraa ee, intii aad ku guda jirteen ee, dhismaheeda oo xagga ee, shaqada iyo shaqaalaha markii la yidhaahda ee kaalintan horta shaqada guud ahaan hadda alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala horta waa noo fududeeyey awalan midda labaadna meel fiicanaan u helnay oo position fiican ah ee dadka degmada ku noolna aaday noo soo dhaweeyeen maalinta igu dhib badneed waxay ayd kaalinta haamanka markii la keenay waxaan joogay laamigaan joogay warqaabkeen ku dejinaa rag fara badan oo dhallinyarada degmada ka mid ah waxay dhaheen abdicasiisoo tarbiyeedkeen qaarna waxay dhaheen xirig oo aan ku xirno ee, baalahan meeshan oo tiirka oo laamiga ku dhisan markaasaa waxaan dhaheen yow idinka talada waa igu baseene mid fikira qaar waxay dhaheen yow waa soo tuuraynaa lugaan hoos u dhigaynaa tan igu dhib badneed marka waxaan dhahay qaalahan dhanad soo marisee sid ku dejisaan iyo haamankan waaweyn oo godka aad gelin rabto marka walaal oo asna kheer ilaahas iyo meeshu ka dhowaa oo sida hadda magaciisa cabdalla oo goomista loo yaqaano iyo kan nuur wiil kale isna oo garaashle eh waxay fikrad iigu siiyeen in oo luga aan dhigno lugahaas aan kusoo tuurno xirigna aan ku xirno intaasaan hadda marka hadda ka sheega wiilashaas oo abaalkaas degmadan dhallinyaradana aaday noo soo dhaweeyeen godka markii la gelinayay garab weynaana ka helay inay soo dhaweeyaan oo kaalintan degmada lagu sameeya aadna waa ugu faraxsanaan dhallinyarada in kaalin loo sameeyo ilaan degmada wax kaalin iyo wax u dhow ma lahayn hamigooda ama hadafkoodana ma ahayn in kaalin iyo qorsheyntooda taa kuma jirin marka maasha allah way soo dhaweyn dhallinyarada ayagana garab ay siiyeen dad idinku dhiirigeli ma jiraa inaad kaalin samaysaan ee, inta aadna ka howlgalan ka hor ma jirto cid horta oo cid waxaas sameey intay ku imaadaan iyo barnaamijkan sameey ku dhaysa ma jirto laakiin hadaf ama qalbi aniga haddaa hore shidaal waa gadi jirnay shidaalkan gadi jirnay waxooga cabashada dhinacaas oo kooladaas markay imaatay kadib aan waxaan u gudubnay kaalinta laakiin nin ku dhahaya male niyow dabaqaad ku jirtaayo dabaqan dudumiya dabaq kale ku kordhis nin ku dhahaya male laakiin fikrad anagan la imaane oo haddana aan ku dhaqaaqna waay Ee, ka waran marka kaalintii markii la hirgeli ood ka guurteen ee, fuustooyinkii shidaalka lagu keeni jiray aad ka guurteen oo kaalinta aad u wareegteen shidaalka xagga iibka markii la yidhahda waagii hore iyo hadda yuu habboon yahay oo ama uu socdaa iibkiisa iibka hadda maasha allah horta iibka hadda ee, horta roobka xilliga roobka in santa lagu daro waa laga yaaba laakiin xilliga roobka aan jirin saan rabnaan ka dhiganaa waayo qiimaha xamar joogan miisaaminaynaa dadweynahana si ay wax u shubtaan shidaal qiimo raqiisna ay ku helaan waayo kaalin ad dhacday kaalin haddina qiimo oo sare xoogoo isma bixinayso waayo dadweynaha inay kusoo raacaan ay ku jeclaadaan haddaad rabto waa inaad samaysaa qiimo dhimis aada u bilaaran marka horena waxaan sheegi jiray wax kasta markaan sameyna inaan qiimo dhimis keeni karo ana sameyn karo dadweynahana mar kastana waa u sheegaa waan u sheegi jiray waxaan dhihi jiray in qiimo dhimis bilaaran caruus heefa waad iin soo dhaweynaysaa haddana kaalin markaan sameeyna qiimo dhimis zaa'idna waa sameeyay shidaalka hadda wuxuu isugu jiraa laba qaybood waa basiin iyo nafto waaye shidaalka hadda aad gadaan marka laga reebo shidaalka fuustooyinka ee meelaha qaar lagu gada si guud gaadiidka magaalada ma kaafisiin xagga shidaalka basiinka iyo naftada marka la yidhahdo waa kaafinaa magaalada shidaal ku filanna waa siin karaa laakiin wadadan hadday hagaagto ayadoo hagaagsanayna taa waa siin karaa moota u yar mootadana waa lagu shubaa kulli waa kaafin karaa magaaladao dhan degmada inta tuulo ku xiriirsan dhan waa siin karaa shidaal magaaladan waa degmo qadiimi ah oo muddo dheer la degan yahay marka ee gawaarida ama mootooyinkana aad ayay u badan yihiin oo waxaa ku hareeraysan tuulooyin badan qanacaadkooda markii la fiiriya dadka gaadiidka wata ka waranba ma ku qanacsan yihiin kaalinta mise kii la beegay oo literliterkii iyo wixii ay arkayeen ay ku qanacsan yihiin
qof wuxuu ka imaanaa dhinaca wadada qaamqaamu ka imaanaa wiil walaalkayga saciid cabdiwaxid ajoog kheer ilaha siiye hoosh hadda asaawada beeshuu joogaa gaari istaagiisa iyo socodkiisa bahal waayo breeg markuu qabanaya saciidow toban shub labaatan shub isla daqiiqad lambar le waay electronic way waxaan labaatanka isla daqiiqad waay baawarkii waan sheelrayno lacagtii tuuray waana socdaa wax beeg iyo culays iyo rafaad iyo ma ba-a nin shaqeynaya ma umalaynaysa ninka meeshan inuu taagan yahay dharkiisa labiskiisa kanaa shidaal iyo waxaas iyo maba damcaysaba nin shidaal shidaal muu ekaba waa nin iska taagano oo lambar ku shaqaysanayo markii la yidhaahda keenista shidaalka wax caqabadaho idinka haysta ma jiraan haa dhibaato fara badan waayo koowaad horta wadada wey dhinaca wadada wadana in badan waa laga hadlay haddana waa ka hadlaa baawurkan baawur weyn wey shidaaluu soo wadaa shidaalna ilan dhodhooridu rabaa baawurka baawuradan kale yaryarka sida loo soo wado iyo meelaha gaagaarsiga loo marayo looma mari karo wadda highway oo nadiifuu rabaa taasna waxaa noo hagaajin kara maamulka hadda degmada asaana noo hagaajin kara ilaan wadadan asaa hagaajin kara asaana dhisi karo wadada isku xirto jilib ilaa jamaamo waayo wadadaasan shidaal soo marina annaga ka waran waxyaabo kale oo idiin muuqdo oo fursado ah ee ka bannaan magaalada oo hadda aad ku tahmaysid ma jirta adigoona shaacinaynan su-aashaas in badan oo ay weydiiseen haddii wax aan sheega waa lagu soo buraakudheemaada aad fara badan waa heeyaad oo dhallinyarada ama ganacsatada dadweynaha degmada jamaami joogorta waa jeclahay waayo degmadan ku noolahay degmadan deganahay aadna waa u jeclahay dadweynahan waayo dadka waxay yihiin in la sheega aaday u fiican tahay dad hadda xumaan yuu sheeganaya ma arkin su-aasha i weydiisana wax waa jiraan haddaan kuu sheega laakiin hadhow cali aadan oo xadays cabdicasiisow barnaamijkii ii sheegaysan waa lagaa hormaraa i dhehaysae laakiin dib inaan udhiga waxooga security inay ii ahaataa fiican waxyaaba marka aad ku dhiiragelinaysid bulshada degmada ma jiraan haa waa jiraan ta ugu horeyn horta waxaan u sheegaa horta dhallinyarada i dhegaysanaayo waxaan leeyahy horta tacabka waa shay aada u fiican waayo qofka inuu garbi fadhiisto inuu hal boosto tabcado oo boostadaas hadduu hoose uu leeyahy kasab xalaalayna u naqanay haddii ujaro ay tahayna kasoo shaqaystana xalaalay u naqanay laakiin inuu derbi fadhiisto waxbarashada aan wada socono aan wada kacno intaasaan ku darsana dhallinyarada oo qof oo wax aan aqoon hadduu i imaado wax kama iibsan karan mao laakiin qof wax markuu kasaayo ixtiraam hataa uu ku ixtiraama waa nin oo xagga diinta uu ka dhisan yahay uu ku ixtiraama laakiin qof bilaa diin muxuu ixtiraama ixtiraamba malamo ilaan waa kuwa imaad oraa si raw ku laqma oraa maa noo shubtid waxaas hadalka wanaagsan wuxuu ku imaanaa qof diin leh